kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda intiinii dhegaysatay barnaamijkii elayska ee baxay saddexdii bishan waxaannu ku eegnay dadaallo ku aadan sidii loo ciribtiri lahaa dhaqanka lagu takooro qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed laakiin takoorku ma aha oo keliya mid haybsooca ku kooban ee waxaa jira dad bukaanno ah oo xanuunnadaa ku dhaca awgood loo takooro sida aydiska juudaanka iyo kuwo kale barnaamijkeenna toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa dadka uu hayo xanuunka juudaanka oo ka sheekaynaya takoorka ay bulshada kala kulmaan iyo dhakhaatiir aannu ka waraysanayno xanuunka juudaanka waxa uu ka mid yahay xanuunnada faafa waxaana sababa bakteriya afka qalaad lagu yidhaahdo labrea xanuunkan waxa uu saameeyaa maqaarka neerfayaasha jidhka iyo neefmareenka waxa uu xanuunka si tartiib tartiiba u wada saameeyaa guud ahaan jidhka qofka uu hayo xanuunkan ayaa la ysku qaadsiiyaa qufac hindhiso iyo iyadoo muddo dheer lala noolaado qofka uu hayo oo aan laga dawayn haddii qofka dawayn lagu bilaabo marka uu ku dhaco bakteriyada awood uma laha inay si fudud u faafto waxse muhiim ah in dadka badankood ay leeyihiin awood difaac oo dabiici ah oo uusan xanuunkan ku dhici karin sida ay hay-adda caafimaadka adduunka w h o sheegtay qiyaastii shan iyo sagaashan boqolkiiba dadka dunida ayaa leh awoodda dabiiciga ah ee bakteriyada juudaanka iska difaacaysa waa kan doctor yaasiin axmed nuur madaxa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya oo marka hore ka hadlaya xanuunkan cudurka duudaanka waa cudur infectious oo jiro waayo soomaaliyana waa lagu yaqaanay meelo goonidana dadka lagu xareerin jiray sida julub iyo awadeeda meel ah waa cudur oo bacteria keeno kaasoo maxaa la yidhaahaa qofka disfigurement ku ridayo oo jirka googoonayo cudurada la dayacayo kamid yahay sidoo kale waxaa kamid ah lasmaaniya oo kale iyo sitosooma oo kale kaadi dhiig oo kale iyo waxaas idin waa cuduro la dayacayo xanuunkan waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey doctor maxamed maxamuud bidey oo ah guddoomiyaha jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho xanuunkan dhibaatada layihahdo lebraha ama diidaanka yidhaahdo inta badan wuxuu aada u dhacaa xubnaha mataqaanaa yidhaahdo cool areada sida waxaa ku dhacaya isoo kaleeto wuxuu ku dhacaya mataqaana xiniyo oo kaleeto wuxuu ku dhacayaa mataqaanaa maqaarka oo kaleeto xubnahaas ba ayuu ku dhacaya dadkii marka wuxuu keenayaa in dareenkii dhan uu lumo oo kaleeto mar qofkii waxaa keeni kara hadhowd markii uu socdo oo kaleeto ama meel uu lugta ku dhugsado dhaawac gaaro ama dab xataa lugta uu saaro to uusan dareeneyni gaarayn oo dhaawac ku imaan karo oo xubno badan mataqana jidkiiskamida configuration ku imaan karo dareenka dhan uu ka lumahayo laakiin xanuunadan waxaa la ogaada xanuunada la isqaabsiiyo inay yihiin infection disease yahay oo waxaa keeni kara jermi la yaqaano oo sugan ayaa keeni kara oo la ogaaday kun sideed boqol todobaatanka koleeto mataqaanaa doctor hanson ayaa soo ogaaday loo yaqaano mycobacterium lebraha koleeto inuu soo jermigaasi oo qofkii daawo la siin karo waagii hore daawada la siiyo waxay ahayd daawo keligeeda laakiin waxaa la ogaaday in la siina multidrug combination laiskugu daraayo koleeto in la siina uu ku daawoobayo koleeto halka daawo xataa hore siisanayn xilligii dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre sideetameeyadii dadka uu xanuunkan juudaanku hayo waxaa dowladdii hore ay geysay tuulo ku dhow magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe oo la yidhaahdo faragurow waxayna beero ka tacban jireen tuuladaasi iyo mid kale oo u dhow oo la yidhaahdo labadaad si bulshada looga karantiilo oo aanay xanuunka ugu dhex faafin iyagana ay u helaan daryeel caafimaad oo ay u baahan yihiin laakiin burburkii kadib colaado daadad iyo abaaro ku soo noqnoqday tuulooyinkaasi ayaa dadkaasi badankood ay intii weli ka noolaa waxay ka mid noqdeen dadka u soo barakacay magaalooyinka waaweyn doctor maxamed maxamuud bidey oo ah guddoomiyaha jaamacadda banaadir ayaa ka warramaya dayacaadda haysata dadka la nool xanuunada faafa qaar oo uu judaankuna ka mid yahay waa saas weeye waagii horeto markii dowladda ay jirtay xanuunadaasoo dhan waxay lahaayeen xarumo lagu daaweeyo sida xanuunka qaaxada oo kaleeto isbitaalka wuxuu lahaa la ohan jiray nasareti forlin la ohan jiray oo lagu daaweyn jiray dadka qaba xanuunkaasi oo inta badan runtii halkaas ka heli jiray daryeel sugan iyo daaweyn ka heli jiray cudurkan la yidhaahdo loo yaqaano soomaalida taqaano diidaanka ama lebraha loo yaqaano waxaa lagu daaweyn jiray magaalada jurib xarunka taala oo dadka laisugu geyn jiray oo lagu daaweyn jiray xanuunkan oo ka mid a xanuunada la dayacay ee soomaaliya ka jira ayaa weli faafistiisu ay socotaa oo lagu arkaa dadka ku nool xeryaha barakacyaasha halkaas oo dhibaatada caafimaad ee uu ku hayo xanuunku ay u dheer tahay mid maskaxeed oo ay kala kulmaan takoorka iyo cambaaraynta bulshada foos sheekh nuur waxa ay ka mid tahay dadka xanuunka juudaanka la nool waxay isku aragtay xanuunkan muddo shan sannadood haatan laga joogo waxay ku nooshahay xero barakacyaal oo ku taala magaalada beledweyne xanuunkaas aagiis markan barareen waxay ahayd bararka isku arkay hadda dharan dhaqa jiray qoryaan doono jira coosaan kori jirin wixii ma isticmaala kala daraankana jidka aada maxay adaa waxba aas u dareemayni macnaha haddii ay odax cidurta kalo hadaa biinse lagu qabanayo kalo waxba ma dareemayo kuleelka ay dhiba ilmaha ayaa jikada gala anay jikama galo habeenka caabada marna waa soo jeeda marna waa iska hurda hadda hurdadeeda xoogoo waa gaasirantahay waa inta soo jeedaa badan foos waxay ka warramaysaa nooca takoor ee ay la kulmaan iyo sida uu cudurka ugu nugleeyey in bulshada ay ka dhex baxaan macnaha dadkana takoora waa jiraan annagana maba u baxno mana bana dibadda uma kacno dhaaxa waa is xakamayna meeshaan joogno isku xakamayna gacanta uma taagno afka leela rabeen salaamaa ahlaan wasahlan shaqada dadka shaqaysta kuma jirno daryeelna ma haysano haddaan shaqaysan lahayna sidaas midab takoorkaas aagiisan u shaqaysan la'nahay gacnaha dad jiranaa jiro waxba qabsan karin yaanba qaban karin masaar qaban karin wax ay qabsan karaan ay jirin guryaha iska joogaannahay dowladdeena sharaftale ayaan codsanaynaa inay nagala soo gaaro wax dhaqaale xaawo cusmaan gaabo waa hooyo lix iyo toddobaatan sano jir ah oo la nool xanuunka waxaa xanuunkan laga sheegay sanadkii labada kun iyo sideeddii maalinkii fooriyowga ugu dhacay ilaa intaasne kaniiniyaal waa qaatay laba sano kaniini waa cabaayey xanuunaha meelaha ugu daran lugahan ka dareemay lugaha i xanuunaaye lugahaas i xanuunaayene nabra yar yaraan yeestay nabrihiina markaan kaniiniyaasha cabi waa iga ba-een haddii iga ba-een kabacdi gacmahana unsaan ii noqday cabdi cabdi shiikh doon waxa uu xanuunkan la noolaa muddo dheer waxa uu ka mid yahay ilaa iyo soddon qof oo xanuunkan qaba oo ku nool xero barakacyaal oo ku taala magaalada beledweyne xanuunkan aniga ilaa iyo siyad bare aan yahay horta waxaa waaye xanuunada marka qofkan siyaada ku noqdo xibinxibinaa baxayso fartaa kala gu-i xibintaas farta waa heraysaa waa baxaysaa midda kale waxaa waaye qofka haddaa wax duro ama musmaar ama geed wixii duro dhiiggalas arkaa daraag ma leh korka kalena waa bedelma cudurka sidaas waa tinta xataa waa iska bidaysa hadday rabto tin fiican ma lahaanayo baawur ma wadi karo beerna ma fali karo ee gacnihii beerta lagu falayba ma lehe cadda ayaa ka warramaya takoor ay bulshada kala kulmaan midabta koor xooggan waa qabanay dadka darsaalaha u yimaada xataa waa ka fafana waxaa waaye dadka horta ilaahay qabaan dadka magaalada yaaba soo gala magaalo maba soo galaan dadkan oo xanuunka qabe anigan u or ordaayo magaalada ooga dhex jir ma oge ma soo geli karaanoo dadkaa ka fafana haa ka fogaana haa anaaga waa xanuunsan yahay waa bukaa juudaanis qaba aa lilaahi marka sidaasaa aawadeeda magaalada usoo gelayn markii magaalada soo gala waa la leeyahay waa la fiirinaa aa waa la fiirinaa ninkaas kii cudurka qaba ma aho a waa la leeyahay dad qaab waxaa kusoo baxa barar qaabna dadna waxaa kusoo baxaa nafro waa kusoo baxa marka jirka iskaga go-a si uu leeyahay in cambaar waa siisu leeyahay waa unka sii weynaanaysaa yuudaanla isu bedela marka dadkiina saas wax u kolama yaqaan takoorkaasi waxaa ka mid ah carruurta oo marka ay dadkaasi dariiqyada ku arkaan ka carara waxaana fikirkaasi qaldan carruurta ku shuba dadka waaweyn oo markay yar yihiin gaar ahaan koonfurta soomaaliya ku cabsiiya carruurta doctor yaasiin axmed nuur ayaa ka warramaya waxaas waxba kama jiraan waxaas waxba kama jiraan qofka dee waxaa waaye maaqaan ilaa midaah iyo waxboomina ula ekaada qofka haddaad aragto masawirkiisa qof aad maxaa aad ka naxayso waaye oo aad ka cararayso haddii aadan codurki aadan aqoon aan u lahayn haddana walahi magaalada xamar waa ku dhex arrimaa dad dhex socdo oo wuxuuna qabo oo aan takoor saasa aan ku jirin laakiin waa qofka shaksiyadiisa maahane dadka weli takoorka ma jiraa wax cunid la yihaaho iyo infectionkiisa xataa waxaan yidhaahaa saas uma faafo sida cudurada faafo oo kale sida qaaxadoo kale uma faafo marka waa weli dadka waxaas wey jiraan maxaa la yidhaahaa ilmaha minaa lagu casiya duudaana banaanka jooga iyo wax sidaas oo kalea maahane hadda cabsi weynoo laga qabaa mala dadkaan dad wax cunaa ma aha doctor maxamed maxamuud bidey ayaa isna ka warramaya khuraafaadyada ay dadku la xiriiriyaan xanuunkan weli waa jiraa weli taabigu wuu jiraa taabigu weli wuu jiraa waa dad baa iska aaminsan in mataqaanaa agtiisa u habaaray in caraan la ku dhacdo kaleeto in dadku mataqaanaa waxaan khuraaf waa waayadii horeeto la aaminsanaayoo kaleeto halkaas dawladda qaar badan baa iska aaminsan laakiin xanuunadan waxaa la ogaaday xanuunada la isqaabsiiyo inay yihiin infection disease yahay oo waxaa keeni kara jermi la yaqaano oo sugan ayaa keeni kara oo la ogaaday kun hijir boqol todobaatanka kaleeto mataqaanaa dr hanson ayaa soo ogaaday loo yaqaano mycobacterium lebraha kaleeto inuu soo jermigaasi dad badan baa mataqaana arintaabiga iyo dhaqankaas isku jiraa weli dilcad waa jirtaa weli hadda ayaan markaas isacmaqlka guudaan baa soo galay ilmaha lagu cabsiinayo kaleeto la xareynayo weli dhaqanka itaabig weli waa jira
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay dadka la nool cudurka juudaanka iyo takoorka ay bulshada kala kulmaan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo